kulankan oo yaha gaaban gaabaday wasaaradda bilaanta arrimo qoyska dowlad goboleedka puntland iyo waliba ka saabsanaya sidai bilaanta puntland iyo ansharaxan doorashooyinka golyaalka degmooyinka iyo inkudhex muuqda lahaayeen kulanka iyo walibana ku qeybgalay wasiire xildhibaana agaasimaha wasaaradda bilaanta iyo weliba marti sharafkela kal waliba goobta ku hadaleen ahaana kumid ee bilaanta ansharaxan kumid nagdowka golo deegaanka ee degmooyinkaas uga mahad celinayaa kulankan wasaaradda haweenka soo agaasinta sukaaya keentay waxaan ka mid ahay gabdhaha musharaxiinta ah ee u tartamaya xildhibaannimada golaha deegaanka degmada garoowe waxaana ka tartamayaa xisbiga runta iyo cadaaladda mar haddii run iyo cadaalad la sheego waa in runna laysu sheego cadaaladna laysku dhaqo waana labada ay soomaali ugu baahi qabtay u baahan yihiin maayarka waxaa iigu sharaxan cabdulaahi ciise ow axmed maayar ku-xigeenkana waxaa iigu sharaxan tooreysa xaliime sacdiya sheikh umulsadeenna weyn dhakhtaradeenna weyn waxaa moodaa inaan soo baalansi garaynay gabdhihii iyo wiilashii guddoomiyihii ku-xigeenkii insha allah waa rajaynaynaa gabdho guddoomiyaha usoo tartamana inaan helno biidni illaah number one aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa hodamar same faarax waxaana ka socdaa oo ka sharaxanahay ururka mideeye waa rajaynayaa inaan soo bixi doono insha allah hamigaygana inuu ii rumoobo gabdhahayga soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer puntland gaar ahaan kuwa reer garoowe inay taageeri doonaanna waa rajaynayaa codkooda inay isiin doonaanna waa rajaynayaa wax cadna waa u sheegayaayo aniga maayarkayga waa siciid jaamac sayte waxaanan u ballanqaadaynaa hadduu ilaahay idmo aniga iyo maayarkayga iyo xildhibaanada ka sharaxan ururka mideeye inaan dadaal dheeriya ku bixin doono dhammaan waxyaalaha golaha deegaanka laga qabto ka dambeyntii waliba kulanka hiray wasiiradda wasaaradda bilaanta arrimo qoyska ee dowlad goboleedka puntland iyo oona ku hadali ahamiyadda iyo leta kulamada noocaaneh sidaynu muddo ololaynayna uunu hawshaan ugu jirnay in doorashada qof iyo cod la aado oo maantana ay ka dhiman tahay maalmo kooban loona madlan yahay inay dhacdo shanlaatanka bisha may labadakunlabaataniyosaddexda hadafka ugu weyna annagu haween aan ka leenahay waxa weeye raggu awalba kuraas waa haysteene in gabdho badani ay ku soo baxaan golayaasha deegaanka ugu horrayntii waxaan gabdhaha ku baraarujinayaa abaabulkii weynaa oo ay bilaabeen oo gabdhaha ururada ka sharaxan kala duwan ay wadeen taa waan uga mahad celinayaa oo ay liistooyinka ka muuqdeen iyagoo musharaxiina hadda codadka ay raadsanayaan oo ay dadaalayaan oo habeen iyo maalin ay soconayaan horta dhammaan guul baan u wada rajaynayaa waxaana jeclahay anigu gabdhuhu inaysan noqon musharaxiin keliya kuraasta ku fadhiistee ay noqdaan gabdho ku jira guddiyada joogtada ah gabdho ah maayaro gabdho ah ku-xigeenno intaba waxaan rajaynayaa inay gabdhuhu ay yeeshaan waayo waxaynu u baahannahay markaynu golaha deegaanka kuraas badan aynu ku helno kor bay u soconaysaa waxaa inoo fududaanaya gabdhuhu inay baarlamanka kuraas ku yeeshaan inaan soo kordhaan gabdho badan oo wasiiro ah oo wasaarado fadhiya hadda haweenka keliya aynu haysanaa laakiin anigu wasaaradaha aan jeclahay gabdhuhu inay wasiiro ka noqdaan oo kaleete waxa weeye wasaaradda waxbarashada wasaaradda caafimaadka wasaaradahaasoo dhan waxaan jeclahay inay gabdho badani ay ka soo muuqdaan